wararka ka imaanaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in xaalado caafimaad ay la soo deristay bulshada ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolkaas waxaana aada u yar helitaanka adeegyada caafimaadka ah ee deegaanada ku yaala gobolka mudug waxaana ka mid ah deegaanadaasi galbarwaaqo iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka mas-uul ka tirsan waaxda caafimaadka ee maamulka la baxay galmudug ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka jira deegaanadaas isbitaalkii guud ee degmada galbarwaaqo ayaan joognaa runtii isbitaalkan waa isbitaal ay bulshadu ku dhisatay si isku tashi ah ma jirto hadda wax ka howlgalaa si guud ahaan wuu xiran yahay runtii deegaanka waxaa ka jira abaar aada u baahsan oo abaartaas waxaa ka dhashay cuduro ha noqoto shuban biyood ha noqoto cudurka mislaska jadaacada boolyadii hooyada uurka leh oo meeshan foosh ku qabato waxaa laga yaabaa inay loo transfer gareeyo gaalkacyo oo u jirta ku dhowaad boqol kilomitir waxay halis ugu jirtaa inay meeshaas ku qurbaxdo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka dhisay dalka ayaa waxa ay dadka ku dhaqan goobaha ay ku sugan yihiin ka qaadaan waxa ay ugu yeeraan canshuur oo ay ku sheegayaan inay wax uu qabanayaan bulshada sida inay u dhisayaan wadooyin iskuullo wax lagu barto iyo goobo caafimaad waxaana marar badan dhacday in bulshada ay warbaahinta la wadaagaan in aan waxba loo qaban wixii ay dowladda iyo maamuladaasi ku hadaaqayeenna ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah